dowladda kenya waxay haysataa muddo ugu dambeyn ilaa sideed iyo tobanka bisha disembar ee sanadka sanadkan inay kaga soo jawaabaan dacwaddii aan gudbinay ee khuseysay dulucda dacwadda ama meeradkii dacwadda waxa la yidhahdo kadib markaa sideed iyo tobanka ay jawaabta keenaan ama ka horba ay keenaan ayaa marka maxkamaddu ay dhegaysigii dacwadda gudagelaysaa iyo difaacii dhinacyada iyo qolo walbaaba inay doodo oo istifaacdo oo qolo walba ay sheegato sida ay dhulkan laisku haysto ama xuduudkan laisku haysta siday ayada u leedahay qolo walbaaba inay cadays oo ay soo bandhigto doodeedii kenyana ayadaa xujadeeda laga rabaa soomaaliyana ayadaa laga rabaa xujadeeda inay cadaysato problem markaas kadib bay haddana maxkamadda go-aan u diri doontaa go-aankaasna haddana wakhtigu qaadan doonaa waxaan rajaynayaa sanadka soo socda ee inuu waxaasi ay dhacaan intooda badan